madasha wadatashiga toosida qaranka ayaa xukuumadda sinaaya ujeeday dhaliilo iyaga oo salug weyn ka muujiyey hanaanka maamul ee madaxweynaha tada dalka haya uu dalka ku maamulo shirkaasi jaraayado ay ka hadleen mujaahid ibraahim degweyn guddoomiyaha madasha wadatashiga ee toosinta qaranka xasan guure iyo welibana maxamed xaashi iyo xubno kale ayaa dhammaantood waxa ay dhaliilay xukuumadda sinaayo ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha madasha wadatashiga ee toosinta qaranka ee somalilan xasan guure hadaladiisina waxaa kamid ahaa
waxyaabaa mararka qaarkood isaga dasa wax weeye hadalku inuu wax daweeyo weeye markuu dadku wada hadlo waxaa la sheegaya haddii uu san yahay oo tilmaan yahay inay wax kaa muuqdaan haddii uu xun yahay inay wax kaa muuqdaan laakiin is-eegamarintu ma qurux badnaa de qofku inu nool yahay noolnimo bisha joogaa baad isweydiinaysa markaa dhowr qodob hore wal looga hadda baynu ka hadli doonaa waxaa ka mid ah shirweynihii muddada dheer aan uduudnay qayrada badan ka dhalatay buuqa badan ka jiray taabada baan ka odhan doonaa horena waa laga hadlay xidhiirkeena arrimaha dibadda oo islamika wuxuu noqday wax lagu qasbo wax lagu qasbuu noqday waa tegaynaa togi mayno qoy imanayaan iman maayaan waa baxnay waa bixi maayo berigi horaaba la qaatay odhan jireen maqaam wanaagsan lagu soo dhowgeeyey mid xun iyo mid wanaagsan lagu soo dhowgeey doomayno may sheegin waana sii socda waana soo socdaa marka kaana dhowr qodob ka taaban doonaa waxaa kaloo ka hadli doonaa haddaan la idmo midowna ise dhowr qodob ka hadalo ah xadhigan aan xadka ahayn qof inta lasoo qabto ama weliye ha ahaado ama qof kale oo caadi ha ahaade inta lasoo qabto la xidho oo cidda xidhay la isweydiiyo lama garan waayo horta qofka la xidho yaa xidha yaa wax xidha halkee lagu xidhaa sida distoor de kaasina haddii aynu la laabin oo aynu waxaynu isku ogeyn distoorka inu isku xidha haddaan la laabin taasina waa arrin sii socda oo soo la xalaalaystayba taana kulli dhowr qodob laga odhan doonaa aan ku horeeya aan wax kaadi doono haddii ala idmo arrinka shirweynihii aan beryahan gudnay shirkaasi waa ogeydinoo idinka marki weyba waa la socoteen wuxuu ku dambeeyey markii anaga la yidhi ma qaban kartaan waxaanu sii rasuulay oo xisbiyada mucaaradkaa qabtaan xisbiyada mucaaradku waa waan isa garanay cidda xeexaada ha loo dhiibo baa la yidhi oo labadii noqolaan mid ahayn oo akademiga ayaa ayaa maskaasa googsha dhegeysa shirkaasi anagu markii hore ajlihii waanu geynay ajliyaa baanu geynay qolada xisbiyadu oo saddexda xisbidii anjalayaashii markii kumiga kusoo biiray far baa la dhilay waa la dhilay intii ka soo hadhay may xumayn mar horena waanu taageeray waanu taageeray inuu soo dhaweyna inuu yahay arrinkaasi arrin loo baahan yahay in laysu yimaado laakiin waxaa kaloonu taabanay waxa marka laysu yimaado waa laysu yimid oo keliya inaana noqon isla sida qolyahan imika la qabqabto weerashabadan imika ay hay-addu qabqabtaan oo kale inaanu noqonin maalinta faraxalka iyo maalinta toiletka iyo meel isgu faa-iiye boqor waaweyn mesh ku yaalay hay-adu ay qabtaan kuwaasoo kale inaanu noqonine inuu noqdo waxaan kaga wada hadlayaa wax dan uma dan u ah oo tala ka soo baxda in la isweydiiye war halkaynu maraynaa markii somaliland aynu dhisnay waxaynu ku dhisnay laba laba arrimood baynu ayaansarwa dhignay bani aadamku mar hadduu wada joogo wax ka dhexeeya waynu xeer dhigtaa meesuu soo hagaaga wayna jirtaa waxaynu xeerka dhig distoor baynu dhiganay waxaa kaloo dhiganay waxyaaba aan qorayn oo ah isafgarad guud oo aan distoor ku jirin lakin bani adamkuna uu ku wada maamo arrinta constitution gafkaas ku idhahdaan labadu waynu ku heshiinay mid wuxuu ahaa burca laga soo bilaabo korkii somaliya lagu dhawaaqay boorba lagu xoojiyey heshiis baa jiray lagu qaybsaday kuraasta iyo manaasiibta siyaasiga ah in la doorto hadigoo doorashada dadku waa la doorto waa loo doorta cid buu matalaya aldaas qofkaasi cid buu matalaya ama cid matali cid matalaya marka hay-adaha gudaha dawladda ee la wada leeyahay in la wada muudo oo laga wada muuqdo soomaaliland ka wada muuqato ayay ahayd taasi waa waxbaa ka dhilmay oo dee waxba kusoo hadhay un guursidii iyo baarla- wakiiladii iyo madaxweynihii maxkamadihii garsoorka adhaha ciidamadii wasiirada intii cuscusbayd intaas ba isku aawad haysa sida dadkan hadday yidhahdaan wixii waxba idinkaa qaatay hadday yidhahdaan cid baa qaadatay wixii tegdadba ugu jooga heshiiskeena maaha in wax la wada qaato in wax la wada yeeshaa habar waxaan ugu kala nimid waxbaa nu wada yeelan kari weyni taadina ila waxba wada yeelan kari weyni dadba wayna ugu leeyihin waxay taagan tahay war bahashan la ciyaaro waxaa dhaha check your horse bahashan waxay tahay jeska la ciyaaro faraskaaga ilaali imika waxay taagan tahay leenoo soo imaan faraskiina ilaaliya taasi weyn ka gudbay marka wuxuu ahaa waxyaabaha ah iyo- iyo distoorka in labada arrimood baa u badan wax dadkooda joogo wax dadkooda ku heshiiya waxaanuu kuwa socdaa waxaynu ku heshiinay arrimaha in insaan loo qaybsado dowladnimada inta laga muuqdo wixii aan siyaasiga ahayn waxa weeya waa shaqo shaqada inta qaarnaa loo diraa maaha qolool in iyada shaqada iyo laisixgeliyo wax siyaasiga iminka ilaa badhi walaha siyaasiga ilaa badhi walaha ama oday keenaya ama wasiir keenaya ama cid keenaysa qofka shaqo qabanaya waa inuu qof isagu shaqada yaqaana waa iga baydhaye aan kusoo noqda tii hore waxa weeyaan doodii way furmaysaa haddaa la idhaha waqtigii kulley february gudaheeda ay bisha socotay ay furmi doontaa weli waqtigii loo qabanin ajandihii imkaas rasmiga loo qaybinaya laakiin weli annaga waxaa nooga taagan hal inuunan shirku noqonin dood cilmiyeed yaa ha ahaato waxyaaba cilmiga u baahnina wuu jiraa waxyaabaan cilmi u baahnina wuu jiraa yani cilmiga waxaan uga jeednaa markay noqoto مثلا ساينس اما اما شغل قاعد اروح نقط والحين كسرين وصل منا والله ركع لكن ما تقول بس تبع تقول شو كان اه سام الجبس يصير نور معنا ما هو واحد علم الامر هذه علم الامر هذه تاس علم الوضع فالعلم في شيء لا غرض كورة اسمه كورة وحن بقينا هذا بجورد هل يجي يتكلم من كورة ما كورة الله فقالوا لي دول سياسي البهين وحوي ورد مركو ورما مو ورد الله وحن قبلنا إنه مشاريه إنه مركو ورا قلنا إنه كورة waxaynu qabnaa wixii aynu ka dagaalanay dib ugu noqonay ayaanu qabnaa waxaanu qabnaa maxamed siyaad bare wax kale isku yaadi inama yaro bahayo inta ku dhimatay mudaaharaadadii maaijiya somaliland markay jirtay weliba intii uu axmed maxamed maxamuud madaxweynimada hayay inta mudaaharaad ku dhimatay maxamed siyaad bare waa dhimatay mudaaharadadiisi hargeysaa jooga dhaxtoolka ragii qabaqaabilayay baan ahaa free statik free statik ragii qabaqaabilayay baan ahaa mudaaharaadkii dhaxtoolka aa maqasheen kuma dhimaninta ku dhimatay mudaharaadkii xaqsood mudaharaadkii biyaha mudaharaadkii amrinisa ka dhacay yani mudaharaadadaasi ilale dhacay hargeysa ka dhacay inta ku dhimatay kumay dhimanin dhagaxtoonkii abaqsheen waxa weyna ka dhacay waynu ku noqon imika uya halkeedii xarigan qofka la iska soo xidhayo waxaynu ku soo daray imika oo la ii sheegaya ninkan imika xidhay guulad laydhaa waxaa lagu xidhay burcad ku socota waxaa kala loogeen iyadoo laga soo celiyey qol wafti oo u cila in laga soo celiyey gebigiiyo ku socda waxwey waxyaabahaas dib waxaa noogu noqonay dib waxaa noogu noqonay halkeenu ka dhigay waxay u baahantay inuu isweydiinaan waxaynu door bidnay inuu dib ugu noqono halkii oo waxa ka dhasha aynu garayna hadda waxa ka dhasha waxaanu waxaanu waxaan waxay u baahan tahay dooda siyaasaka marka u leenahay in la isweydiiyo masharihii baynu ku noqonay horeynu ku lulnay dib uga noqonaa taasi waa mid oo wax ujeedadaanu leenahay ka leenahay waxaanu qabnay in laga wada hadlo distoorka oo waxyaaba badan oo ka dhacay laga xisaabtamo si aanay qaal damba uga dhicin in laga xisaabtamo oo laga dhigto la isugu ogaano taa marka la dhaafo waxaan rabnaa in dad ka qayb qaadanaya inay noqdaan dad ka wada socdaa hadday tahay gobolada dalka oo dhan hadday tahay ururadii matala ama xisbiyadii ururad bay dhigto markii waxa ka dhashay xalafo badan baa ka dhashay ururo siyaasi ah kuwaas inaan kasoo qayb galan baan rabnaa warqadaas taasoo qoraalna waan idin hayaa waan ku beelisi doonaa haddii alla ibto soomaaliya alaama salli cali maxamed markaa shirkii haddana inu saas ku qabsamaya weli annaga dood baa noo taagan weli waxa ka soo baxa waa nisweyla ku haddana anigu gacanta ku helin oon iminka hogaaminayni wax ka oraasi wax ka dhahiisu iminkana waxaanu kasoo odhan karaa kasoo odhanaa haddowta wax ka soo baxana waa ka hadli doonaa dhan kale isnaagaasi waxaa ka hadlay maxamed xaashi hadalladii uu halkaasi ka jeediyeyna waxaa ka mid ahaa waxaan doonayaan dhowr eray ka ilaa oo in badan baa laga hadlay aan soo gaabiyo idinkuna kolley waad googoysaane aanu idinku dheeraan waxa weeyaan shirkan innaga iyo soomaaliya ee aynu tagno ee sida xun u bilaabmay ee aan waxba ka soo bixin ee iyagu goor walba dafiraan ay diidaan ay dib u dhigaan ee innaguna aynu daba cararay oo iyada yaabna waxa weeyaan innaga iyo soomaaliya aynu inagoo jidbaysan baynu lixdankii muxuu ahaa aynu isku darsannay innaga ugu horreynay dowladnimada waa layna ictiraafay dowlado badan baa ina ictiraafay markaa jidbadii soomaali weyntii baynu dabeetana muxuu ahaa aynu ku gallay soomaaliya berigaa oo aynu isku cusbayn niman dhallinyaraa tiina malaha taariikhda hore lama socotaane waxaynu aqbalnay oo dowladnimo isku darkii ku suuroobay in caasimaddu xamar ahaato madaxweynuhu iyaga ahaado prime ministerku iyaga ahaado wasiirul khaarijuhu iyaga ahaado wasiirka financku iyaga ahaado wasiirka daakhiligu iyaga ahaado labada kumaandheer ee ciidamada booliiska iyo milatariguna iyaga ahaadaan waxaa soo kale miyaad aragtay waxaa layna yidhi soomaali qaldaan iminkana waxooba muxuu ahaa xaggooda gobol yar oo kamida uun muxuu ahaa goboladan ayaa muxuu ahaa ay ku xisaabtamaan halkay arrintu ka murgactay waxay ahayd shirkii london lagu qabtay u horreeyey golaha wasiirada ayaa la keenay shirkaa in la tago khamiistii khamiis baanu ka hadalnay waxaa la isku wada raacay inaan shirkaa la tegin khamiistii dambe ayaa wasiirul khaarijiheenu ka yimid xaggaas oo ingiriiska iyo dabeetana wuxuu keenay war cusub oo wuxuu yidhi meel gaaraa layna fadhiisinayaa dowladahan ka soo qayb galayaynu ka mid nahay kaadid baa laynoo dhigayaa yani wax ka duwan baynu nahay gobolladan soomaaliya la heshiisiinaya isu imanaya anig iyo wasiirul assistant minister muxuu ahaa caafimaadka ayaa ayaa diidnay labadayaajaa ka koorteynay haddaan anigu sidaan u fakerayey wax ka ilaa shirka la isugu yeedhay gobolladii soomaaliya kolkaa tagto ee kala caraysnaa ee isdiidanaa iyaguba kolkaa tagto gobol soomaaliya ka mida oo kuwa cadhoonaya ka mida uun baa laga soo qaaday sidaas inaysan ku diidaynay bay muxuu ha ahayd dabeetana ilaa maalintaa waxaynu ahay nun gobol soomaaliya ka mida ayaynu ahay intii ixtiraamka inoo haysay dowladaha ahay war la socotaan etoobiya heerkay gaadhay inay tida haddii lagu soo duulo waanu muxuu ahaa waanu la dagaalgelayna aad bay inoo soo dhaweyn jireen ingiriisku sidaa ma ahayn laakiin qolo walba waxay ku nafsad jabtay kolkii inaga ciidankeedii la saari waayo ee ay noqotay kolkii ay shirayaanba iyagoo hadda gobol gobolku shirayo oo iyaga la dhexdhexaadinay inaynu inana ka qayb galno kolkii ay noqotay ayaa qolo walba candufteedii iska liqday oo dabeetana kuna iyagunbaa yar murnuurmaye boosadku ka dhaba maaha mala kolkaa horta dadkii inoo soo dhadhowaa saasay ku fogaadeen kolkaa halkaa la marayo waxaa soo baxday dabeetana inaynu la tegay muxuu ahaa kii terkiga oo laga soo guuray xagga ingiriiska tarkigu waa dowlad islaama oo aan ogolayn in la kala baxbaxo oo iyaduba qaar addoonsata dadkeeda kurdiska iyo muxuuha oo kala go' lala soo qaadi karay dabeetana halkaasaa ay haddana arrinkeenii muxuuha u leexatay ingiriis iyo xaggii waysasa u leexatay dabeetana halkaasay tagtay dabeetana waxaa la leeyahay maxaad ku heshiinaysaan inuu idinku dhex galaaye aad ku raali noqonaysaane nulaa isku soo noqoshadii waxaa ku xidhan shuruudaha nooca iyo nooca iyo noocaas shir walow aanu tagno inkastoo la kala seexday inaan wixii kala fogeynayo wada hadallada aan qolada muxuu ahaa ku hadan iyagu kolkay ka yimaadaanba dadkooda runtay u sheegaan waxay yidhaahdaan muxuu aha waxaanu shirkan ka doonaynaa waa midnimadii baanu soo celinay kolkaasii u dambeysay kolkaad eegto xasan sheekh wuxuu yidhi tan maalintii dhaweytii ku horreysay wuxuu yidhi shir ballan geli mayno somalilan ilaa ay ka noqonayaan gooni isu taaga kolkaas su-aashu waxay tahay watan haddana laysu tegayee ma isagaa ra'yigiisii bedelay mise inagaa gooni isu taagii ka noqonay yani dadkii waxba looma sheego oo lama lahaa waxaasaanu ku wada hadlay waxaasaanu odhanaynaa kolka horena wax wara oo talo lasii qaataana ma jirto kolka dambena talo laga waramaa sida runtaa ma jirto dabeetana waxa weeyaan kolkaa ma inagaa ka noqonay goonisutaagii oo shirkii dabeetana saasay ku aqbashay soomaaliya mise iyagaa sidii wax ka bedelay la yimi dadkan wargii u baahanya oo kolkaas iminka caawa muxuu ahaa waa la idi weydiinaya waa la daawanaya waxa weeyaan yaa isbedelay bay su-aashu noqonaysa ila halkaasii taagnaayeen markii hore kolkaa dabeeto waxa weeyaan muddada aynu shirarka ku jiray nuqsaan weyn baa inaga gaadhay sida runta ah waxay ku faanaan oo yidhaahdaan kolkay ka yimaadaan dowlado badan baanu aragnay waxaad moodaa haddaynan soomaaliya la soconin inaan la arkayn oo iyagoo sidoodaba u socdoba inaan la arkayn maalintaa taa ugu horeysay shirka waxaa la yidhi makunteyn uweynu ku jira waa inaynu caalamka u tagno caalamku wuxuu weydiinaa runta laynaga waayo meesha maxaa maxaa maxaa helay dabeetana waxaa soo bixi lahay berigii horena iyagaa ku darsaday iminkana way ka goosteen saasayna shirkii uga soo qaybgal maxaasaa ka miisaan weynaan lahayd in dadku shaki galo oo la yidhaahdo soomaalidan wada shirayso waa soomaali bay wada yihiin oo waxa weeyaan waa isku muxuuha oo waa isdiidmin baa jirta ee wax kalagu ig ma jira way cadaa jirta laakiin waana la xumeeyey dabeetana sidii xaal iyo wax loo siisiin lahaa ama looga wada hadli lahaa waxa la leeyahay maxaad isugu dhimanaysaan ee aad raalli ku tihiin socodkeena socodkan waa intaa kolkaa dabeeta waxa weeyaan wax faa'iido ah wax faa'iida oo shirkaa ka soo baxay iyo waxaynu filaynaa inuu ka soo baxo midna ma jiro innagu waxaynu taagannahay soomaaliya haddii dowladdeena kala hadlayo dadweyneheenu wuxuu taagan yahay soomaaliya dowladdu maaha u n trustshifkii baa lagu celiyey unison baa ilaalisa waxaa muxuu ahaa unka ninka joogaa ayaa taasiiyo kulmadu siday u yeelayaan iyo waxay qabanayaan u dhigteegaleeya kolkaa dawlad muctarifa oo muxuu ahaa talale maaha sida runtaa laakiin u nkaa in la wada hoos tago soomaali way eedabsan weyday oo shabaab bay yeelato bilcadbadeed bay yeelato rabshadeedii habadatee sidee soomaalinta la isugu keeno dabeetana bal dowladnimo dib loogu soo loogu soo dabaalabaa ayaa xaalkoodii markaa intii inagaynu laafuraydno halkaasay muxuu ahaa ayay ku hay kolka annagu waxaanu qabnaa shirkaasi waynu ku ceebownay waynu ku ceebaysannahay madaxuma ay noogu jirta foorxuma ay noogu jirta haybaddii dalkaa ku luntay waxa weeyaan shirkaasi shir faa'iidale ma aha inaynu idhaa soomaaliya waan ka go'sannay waxaan u malaynayaa wax loo yarkay inaanu sii raacin kolkay shirka tegayaan oo ay xitaa sharciga weydiiyaan inay distoor qaataanu u malayna waxaa laydhaha beritaa diyaaraddu baxaysaa isaa damay baxaysaa berita diyaargaradu doontan diyaardan maxaynu la tagnaaba xitaa meesha muxuu ille waa iyadu waa tale kuma way jirto kolka waxa weeyaan waxaa soomaaliya baabiye berigii hore ee dowladnimadoodii wuxuu u suroobi weyey shirarkii lagu casumi jiray hudheeladii waaweynaa ee dabeetana kolkay ka soo baxaan midainta keena dambe halkee lagu shiraya imika inagu waxaynu taagannahay wad hadalkeena dambe halkuu noqonaya waxaad mooda inaynu dibaddii u xiisoonayno iyo hudheelada waaweynee muxuu ahaa lagu degay kolkaa annagu waxaynu qabnaa sidani waa foolxumo qarannimadii somalilanna waa la baabi'iyey waxay yidhaahdaan kama noqonayno muxuu ahaa goon isu taagii laakiin ficilkeedii de hal ah ficilkeedii lama arkaye ficilkeedii hal ah markaan waxaanu leenahay anuu soo gaabinaya waxaan leenahay dawladdu ha ka noqoto oo wadahadalkan ha iska dayso oo tarkigan la tegayay ean ogoleyn bayn dawladba kala godan isagoo qaaradoonsanaya tegidiisaan iska daay dhaqaanaynu ka helaynaa way ku odhanayaan oo adduunkiibaa waxaynu siinay oo inteynaba haddaan hagaajisano waa inugu filaana kolkaa waxa weeyaan aynu isku xisaabtanno oo aynu ka baxno habal iminka u n-kaas hay-adaha u n-ka ee jooga waxay ku joogaan magaca soomaaliya somalilan kuma joogaan waxay ahayd in horta iyaga laga bilaabo naga baxa wixii soomaaliya magaceeda ku joogo annaga somalilan baa lana yidhaahaa somalilanteeda ku joogo haddaydan ku joogeen naga tag way ku sid kordhin lahaayeenoo way ku muxuuha iyagay bay nagu jirtaa mushaarka ay qaadanayaan iyo meesha ay ku qaadanayaan bay doonayaan kolka caqliga ma gasho inaan dhanna ka nidhaahno ingiriis oo nactiraaf haddaan misaal usoo qaato hay-adaha kaa socdaana soomaaliya magaceeda ha ku joogeen oo waxaan isqabanay kolkaa waxa weeyaan waxay ahayd inay ka bilaabaan hay-adaha joogo wixii aan somalilan ogolaynoo naga baxa kolkaasaa la garan lahaa inaynu arrinta ka daacad nahay goosadka iyo goonisitaaga inaynu ka daacad nahay kolkaa dawladaheenni tan iyo tii ku horreysayba kolkaas waxay ku odhanayaan dhaqaala ay naga soo gelan dhaqaalaheenni baynu urursan garan la-an basugala dhaqaala ay naga soo gelayn kolkaa waxa weyaan dhaqaalaheenni wuu nagu filan yahay waxa weeyaan dakligeenna intaynu urursannaaba yar inland revenuega waxaynu urursanaa muxuuha afar iyo toban forty fifteen percent baynu urursanaa eighty five percent baynaan urursan inaynu town soo urursanay innagoon cashuurba kordhin bay ah kolkaa waxa weeyaan ha ka bilaabeen hadday dab ka tahay gooniisutaagu in waxa lagu joogaa dalkeenna ay noqoto magaca somalilan kolkaasaynu aamini oynu rumaysani oo waxay ku hadlayaan aynu odhan doonaa waxbaa ku jiro oo wax kasoo qaadaya intay saxaafaddu sidaa tahay ee ingiriis dhanna ka leeyihiin hay-addan hor noogu joogta muxuuha magaca soomaaliya marra ay leeyihiin ingiriiskaanu sidan ku nii waxaanma soconaysee waxaan leenahay waxa aanu arkayna ka bilaabo dadweynuhu arkayo hay-addii aan somalilan ku joogayn iyo waraaqda ay qorayaan ee soomaaliya ay magaceynii ku sheegayaan kolkaa taa ka baxdana ayaan idin rumaysan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa isaguna halkaasi ka hadla mujaahid ibraahim dhegaweyne oo ka mid ahaa madasha wadatashiga toosinta qaranka hadaladiisina waxaa ka mid ahaa hadduu ummadda dhan ninkii gurayay halkan hortooda fadhiyo ee ila gurayaan eega caruurtii waddanka waa kan baddu liqaysaa dadkii waxay u qaybsayen ilaahay wa xadaadsayen ilaah iyo istoodaad ilmo yaroo xalig lagu haysto war marka dhinankii kale macadda kaaga soo baxay ilaashan kari weyda iyo iskuulka waa maxay waxaa kala duqabanaysaa sharci baa dhintay ubadkeeni baa dhintay oo waxna baduliqaysaa waxna ay taagin ku jiraan afarta bawlisha ayay u kala baxayaan wadda jabuutiya fura mideegta warwata magaalada dhexdeeda baabuurta ka qaadayso waa kuwa majaalo maraya mid joosin kali weyn waddadan jabuuti waa kuwa maraya ninkii qaadaya waa kan hor jooga ya xaafad walba nin baa ka ururinaya hargeysaa oo labaatan dollara siya ninkii ninkeedaba marka kaa ilaalin waayo noloshiisa waddan ay ubadkiisii sidaa u jabayaan waddan ma noqdo waddan dhalinyaradiisii aana danaynaynin waddan ma noqdo aqoontiisii waddan aana ilaashanaynin ma kaco waxa weeyaan ta ugu xumi waxa weeya ee maanta haysataa war barnin wallahi caruurteeda intaa leeg baa taqaana ee ugu tira walahelaaba hebel utegi doono waye kan halkan idaacadda ka guraayo dadka uga yaqaanien magaciisa madarada garan weyda marka ilmaha lix jirkaa garanaya ninka dadka hore dhoofiye halkan heliborka dushiisa laga qaadaya shaambeyo laga qaadaya halkan puntland baa looga sii wadaa halkan jabuntland looga sii wadaa waar waddankan waddan noqon maayo sharci la qiimeynaya ma jiro waa ninkii arkaayo ururkii saxfiin baa abti mudaxaraanayo iyo wixii lagu samaynayo waxaynu arkayna looyaradii waxaynu arkayna baabuurtii waxa weeye meel aan raynanaynin ma jiro caqliga loola tegayaa markaa turki iyo in dawlad shisheeye gudahaagii baad aragtaa gobol baad aragtaa waa kaabarsaanku hogeenkiidi berbered lagu soo xidhay ee xaaskiisii iyo gurigiisii caruurtiisii saddex habeeninka loo dhacay sidaa weelkiisi iyo alaabtiisii loo kala daadiyey maqalan maqalanibaa taas qofka mas-uulkii haddaad dembi ku hayso tag waqange kaa xafiiska saaa ma qofkaa sharciga ka wey waa hadduu jira ka haddii kale waa tuugaa soo dhacaya waaye reer dhan ubad caruur xaas ayaa quri loola geeya isla faraashkoodisaa loogu tuuraya waxa weeyaan wa kalaamadii umada halkaa maraysa dadkuna waxay leeyihin cidimo meesha ma joogtaa cidimo fadhido waye caqliga meesha yaalada waxaanu arkayna ee ka dambeeya waxaan le ummaddan waa isku noqoto wallaahi inaan haddii turki la geeyana wixii horee dhacay wax ka xumi oo boqol sanoo dambe dhibteeda ku hayso ayaa iman doontee ha ka tashadad dufan waxbay goosteen wixii ha ilaashadeen ha ku socdeen hadday ku socon waayaan iyagiyo ubadkooda ayaana dhamin doonaa intay qaraankeeda ku gaadhay iyo xumaanteeda shalaa hargeyso dhulkala simatay anigu hadday ummadda goosatay in soomaaliya ay tagto iyadaa xolo ah cid ka joojin kartaa ma jirto hadday goomisi taagaysana iyadaa xolo ah laakiin waxaa le waa ruuxii ummadda ku heshiisay goosatay ee qoraa baarlaman baan geen karin labada golaan geen karin tuuseed baa laga diiday food dadweynaa lagu xidhay food dadweyne qof waliba codkiisa inu ku wuxuu doonaya ay ka muuqdaan oo adduunyada lagu ogaato taa keliya may lagu tegi karaa socon mayso waan iska dhaqaaqayaa socon mayso cidna ogeysiin maayo waxaan odhanayaa waxa weeyaan war haddii meelkaa lagaaga dawr tag cid aad geenaysaa ma jirtee waynu isku qabsan doonaa waxay iman doontaa halkaynu isku qabsan jiray ya ninkii tegayo tag ninkii baxayoona bax waxaan leeyahay war wax badan baa inaga xun constitutionkaasa aaboa dowladnimadii baa luntay waxa baaba-ay wadatashiii umadnimadii baa baabaaday waxaan leeyahay tan mid karaad xun oo ka taariikh madaweyne soo mari mayso ayaan anugu qabaa haddaynu hagaajin weynana meel kasta xun bay tegi doontaa iyo wax ka xun waa ka baxay guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkaan kusoo qaadanay mas-uuliyiinta madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka oo maanta shi jira ay ka qabtay magaalada hargeysa